shirkaan reer heliisyo ku hayo maalmo un dareeri lama beelood walaalee dhowaan ka dagaalantay deegaanada inajiro iyo balasinyoole ee gobolka galgaduud iyo laahka gebagabey magaalada dhuusamareeba munaasabada laaka hiraaya shirkaan reer heliisyoka iyo weliba gubro ku hay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug wasiiro maamulka gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale intuusa shirka dareeri weliba idlanku dooday sidii colaado ha kana nagdeen deegaanadaasi yaala afjare lahaye agaasimaha waxda arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha gudaha galmudugga cabdulaahi sheikh doon ayaanka horeyntii akhri warmurtiyeedka kubahi shirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib heshiisiinta dowladda galmudug ayaa waxay shir dib heshiisiinaad isugu keentay labada beelood ee wagarraac iyo saleebaan taariikhdu markeed sagaalkii ilaa lix iyo tobankii oktoobar laba kun labaatan iyo afar magaalada dhuusamareeb qodobada hordhaca ee laisku afgartay waxaa ka mid ah kow in la hirgeliyo xabad joojin rasmi ah labo in laga gudbo diyada dadkii ku dhintay dagaaladii hore ee labada beelood saddex in la ilaaliyo dadka bermageedada ah lagana samafalo carruurtii ugu dambeysay ee la dilay sida kuwii hore oo kale afar in aan la deegaameen ama bino cusub aan laga samayn karin dhulka dirirtu ka dhacday inta laga gaarayo heshiis rasmi ah shan in la kala joogo goobihii lagu balamay lix in dowladda galmudug ay sugto amniga deegaanka labada beeloodna ay dowladda kala shaqeeyaan sugidda amniga waxaana ku midi odayaalka dhaqanka beelo lamada dhina dagaalantihi ha dhawaayeen go-aanka kubahi shirka walinayo bulshadanka baaqayna intiioo nabadi ilaaliyana war saxaafadeedka ka soo baxay waan soo dhoweynaynaa waan ku qanacsannahay waan qaadannay waana ku shaqo tegi doonnaa wix ilaahay naga karsiiyo wixii naga xumaadaana waxay noqon doonaan wax naf iyo shaydaan ka ahaadee wax talagal ah ma ahan war saxaafadeedka ay soo saadhay dowladdu raalli baan ka nahay waa ku shaqaynaynaa waa dantayo waa dowladdayo ha jireen baanu leenahay dowladdeeday jirtaannu leenahay hadday heer galmudug tahay hadday heer federaal wixii ka socdo tahay dhammaan hadday heer gobol tahay hadday heer degmo tahay ciidan hadday tahay waa ku mahadsantihi baanu leenahay anka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudugga cabdi maxamed jaamac oo odayaalka dhaqanka lamada dhinaka dhiirigeliye inuu nabaddo deegaanka ilaaliyaan islamarkaana dhaqangelina walaagii shirkan laka heliye waxaan aaminsanahay ragga halkan fadhiya salaadiinta ah inay yihiin rag ay dhab ka tahay wadahadalka iyo xaluhelista dhibaatada wakhtiga dheer soo qaadata waxaa la yidhaahdaa dheriga karka waxaa ka keenay kulaylka waxyaabaha ama jiidinka keenahayey ama aragtiyaha kala duwan oo qofba leeyahay xalkii dhinacaana ku jira way imaanaysa laakiin waxaa xaqiiqa kulli in la doonayo wanaag iyo nabad in la doonayo xaqiiqoy waase lagu kala duwanaan karaa sidii lagu gaari lahaa iyo jidka loo marayo deegaanada galmudug iyo weliba ha ka nagdina dagaal beeleedada jeystaan khasaaran iskajar dhimashiya dhaawac iyo baraka qoysaska soomaaliyeed meelasay degana maamulka galmudug iyo dadaalanka jarsidii xalwaara lanku diiri lahaye colaadasay ha ka nagatay deegaanadaasiya